bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii tobnaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba darsigan wuxuu ku saabsan yahay qeybtiisa hore saxaabigii saxaabigii cumeyr ibnu wahab aljumaxi yuu qeybtiisa hore ku saabsan yahay qeybtiisa dambena waxay ku saabsan tahay saxaabiga la yidhaahdaa albaraa ibnu malik alansaari sabxada saddex iyo sabxada toddoba iyo soddonaad farixa almuslimuuna muslimiintii way farxeen biislaami cumeyr ibni wahab cumeyr ibni wahab islaamidiisii ayay ku farxeen ashadda alfaraxi faraxkii ugu xoog badnaa xataa intii ayay ku farxeen ina cumar bn lkhadaab sayidina cumar bn khadaab radi allahu tacaala canhu wa ardaah qaala uu ka yidhaahdo la khanziirun doofaar yaa kaana ahaa axaba ilaya mid aan ka jeclahay doofaarka min cumeyr bni wahab cumeyr bni wahab iyo doofaar doofaarkaan jeclaa xiina markii qadima uu u soo galay calaa rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam isagoo doonaya inuu rasuulka dilo wa huwa cumeyr markuu soo islaamay kadib alyowma maanta axabu ilaya cumeyr waxaan ka jeclahay min bacdi abnaa'i wiilashayda qaarkood isagaan ka jeclahay waana runtii oo haddee sayidina cumar been ma sheegayo waxaad garanaysaa marka maadaama cumeyr ibnu wahaab uu ahaa nin hadduu islaamo islaamka wax taraya sayidina cumar jacaylkiisa iyo nacaybshihiisa waxay ku xidhnaayeen uun qofka intuu islaamka waxu tari karo iyo intay dhan tahay islaamka waxtarkiisu marka caruurtiisa wuu jecel yahay laakiin caruurtiisa jacaylkaas aabbanimo iyo waalidnimo waxaa uga xoog badan wiilashiisa qaarkood ma gaadhayaan awoodda awoodse ma u leeyihiin inay gaadhaan heerka uu gaadhi karo cumeyr ibnu wahab aljumaxi markuu islaamo islaamka wuxuu u tari karo meeshaasay ku salaysan tahay markuu sayidina cumar leeyahay wiilashada qaarkood isagaan ka jeclahay maxaa jira wuxuu ku salaynayaa jacaylka iyo nacaybshaha wuxuu ku salaynayaa islaamka muxuu u tari karaa qofkani wa fii maa waqti kaana uu ahaa cumeyr cumeyr yusakii nafsahu naftiisa kii daahirinaya oo shirkigii iyo gaalnimadii iyo colaaddii uu muslimiinta u geystay iyo dhibkuu nebigu u geysanayay iyo wixii o dhan uu ka toobadkeenayo waxaa islaamkaa ka yajubu maa qablahu islaamkaaba tirtiraye laakiin uu waxaas naftiisa ka dahirayo bitacaaliimi lislaami islaamka barashadiisa uu iskaga tirtirayo oo wayutricu uu buuxinayo ama uu dhaaminayo fu-aadahu qalbigiisa uu ka buuxinayo ama uu ka dhaaminayo binuuri lqur'aani qur-aanka nuurkiisa oo wayaxyaa uu nool yahay ninka la yidhaahdo cumeyr ibnu wahab arwaca ayaami xayaatihi noloshiisa maalmaheeda kuwii ugu quruxda badnaa ee ugu bilicda badnaa u noolaa iyo wa akhnaaha kuwii ugu khayrka badnaa hadda xoolo iyo lagama hadlaye haninimada la sheegaya hadda waa kuwii ugu khayrka badnaa mimaa waxaasoo ansaahu ilowsiiyey ama halmaansiiyey makata maka iyo waman fii makata iyo wixii maka ku sugnaaba wixii maka ku noolaa oo xaaskiisii iyo caruurtiisii iyo saaxiibadii iyo magaaladiisii iyo wixii odil iyo gurigiisii oo dhan ba halmaansiiyey waqtigii isagu uu raaxadaa ku noolaa kaana safwaan wuxuu ahaa ninkay shirqoolka soo wada dhigeen kaana safwaan ibnu umaya wuxuu ahaa yunamii nafsahu naftiisa kii ku sasabaya al amaani yididiilooyin beenbeen ah yididiilooyin yuu naftiisa ku sasabayay wayamuru wuxuu soo mareeyay biandiyati qurayshin quraysh bandaradeeda ama jaljiisyadeeda waa meelaha ay fadhiistaan ee lagu sheekaystee yuu soo mareeyey fa yaquulu wuxuu odhanaya abshiruu ku bishaaraysta binaba'in cadiimin war weyn oo ya'tiikum idin iman doona qariiban waqti dhow oo fa yunsiyakum idin halmaansiin doona waqcata badrin dhacdadii beder iyo dhibaatadeedii iyo raggii la dilay iyo raggii la qabsaday iyo mushkiladii iyo jabkii inagu dhacay idin ilowsiisa yaa idiin iman doona mar dhow eh ku bishaaraysta ayuu dhihi jiray uma markaa kadib innahu arrintii waxay noqotay lamaa taala alintidaaru sugitaankii uu sugayay markuu ku dheeraaday calaa safwaan ibni umaya safwaan ibni umaya sugitaankii uu sugayey warkii iyo ninkii uu diray ay heshiiyeen ee cumar ibnu wahab ahaa sugitaankii uu sugayay markuu dheeraaday ilaa ninkii maba soo socdee akhada alqalaqu walwal ayaa wuxuu bilaabay yatasarabu ilaa nafsihi naftiisa inuu usoo duso tasarubka waxaa la yidhaha wax meel ka dhex baxay oo soo dusay meel cidhiidhi a ka dhex baxay baa la yidhaha yatasarabu inuu usoo duso ilaa nafsihi naftiisa shay-an fa shay-an in yarin yar inuu ugu soo duso xataa intii ayuu usoo dusay hadaa uu ka noqday ninkii ahaa safwaan ibnu umaya yotaqallabu inuu isku gedgediyo taqalubka waxaa la yidhaahdaa markii aad kolba dhinac isu gedido sariirta ama meesha aad ku hurdo intaad gam i weydo markuu walwal walwal badan ku hayo waad jiife dhinac baad isu dhigi dhinacii baa ku daali ka kale ayaad isu gedi ka kale ayaad haddana isu gedi haddana ka kale ayaa dhabarkaad haddana isu gedi saas taqalubka oo yataqallabu inuu isgedgediyo calaa axara meel ka kulayl badan min aljamriq dhamac ama dhuxul dab ah dhuxul dab ah ama dhamac baa la yidhaahe wax ka kulayl badan ilaan waxaa gubaya wuxuu sugayey iyo watafiqa haddana wuxuu bilaabay yas'alu inuu weydiiyo ama yusaa'ilu inuu weydiiyo alrukbaana dadka safarka ah ee ka yimaada magaalada madiina can cumayr ibni wahab cumayr ibni wahab inuu weydiiyo oo ninkii cumayr la dhihi jiray ma aragteen oo falaa yajidu ma helaynin cinda axadin cidna agtiisa dadkaa oo socotaduhu weydiinayay jawaaban jawaabtaasoo yashfiihi bogsiisa oo ku fillaata oo wuxuu rabay u sheegta ilaa an jaa-ahu ilaa uga yimaado raakibun mid gaadiid fuushan oo magaalo ka yimid oo faqaalo uu yidhaahdo inna cumayran qad aslama oo ninkii cumayrha uu islaamay ha sugin fa nasala waxaa kusoo degay calayhi safwaan ibnu umaya waxaa kusoo degay alkhabaru warkii ayaa kusoo degay nusuula saaciqati sidii biriq oo kale biriqsaday ugu soo degto qofka ayuu warkaas ugu soo degay oo biriq ruux ay ku dhacdo dee way dili marka khabarkana saasuu ninkan dhulka u dhigay id muxuu maxay ugu dhacday oo warkaasi sidii danabkii oo kale ugu ahaa sidii danabkii ama biriqdii kaana wuxuu ahaa cumeyr safwaan yadunnu kii u malaynaya anna cumeyran cumeyr ibnu wahab laa yaslimu inuusan islaamaynin walow aslama hadduu islaamo jamiicu man calaa dahri lardi dhulka guudkiisa dadka ku nool oo dhan hadday soo islaamaan inuusan isagu soo islaamaynin saasuu u malaynayay amaa cumeyr haddaynu u nimaadno ibnu wahab fa innahu cumeyr maa kaada muusan siginba yatafaqahu inuu fahmo fii diinihi diintiisa oo wayaxfada uu dusha ka qabto maa tayasara wixuu usfududaada ama u sahlanaada lahu isaga oo min kalaami rabbihi rabbigiisa kalaamkiisa oo qur-aanka ah xataa jaa-a ilaa uga yimaado ila nabiyi nabiga uga yimaado calayhi salaatu wasalaam oo waqaala uu yidhaahda yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow laqad habara waxaa tegay ama gudbay calaya aniga zamaanun waqti ayaa igudbay buui waqti ayaan muddo ayaan joogay halkan saasuu ka wadaa laqad habara calaya zamaanun halkan muddo ayaan joogay wa ana aniga oo mise hadda ma tan kama hadlaya saa ma ah wuxuu ka hadlayaa noloshiisa noloshiisa markii ma ka joogay wuxuu samayn jiray yuu ka hadlayaa ee inta hadda uu magaalada madiine j- joogay ma aha wuxuu ka hadlay muddadii dheerayd uu maka joogay ee rasuulka uu dhibayay iyo asxaabtiisa uu ka qayb qaadanaya dadkii dhibaatada u geysanayay laqad habara calaya zamaanun waqti ayaa aniga isoo maray wey waqti ayaa isoo maray madaa calaya zamaanun waqti ayaa aniga isoo maray oo isoo gudbay wa ana aniga oo daa'ibun joogto si joogtaa u samaynaya wey si joogtaa daa'ib waa iyo daa'im iyo mustamir daa'im kowdhe daa'ib mustamir muqiim erayadaasoo dhan waa isku wada mac- macno dhow yihiinoo waa joogto wa ana aniga oo daa'imun joogtaynaya oo si joogtaa u samaynaya calaa idfaa'i nuurillaahi nuurka ilaahay oo islaamka iyo qur-aanka iyo risaalada iyo nabiga ah sidii nuurkaas aan u damin lahaa shadiidul adaa dhibka uu u geysanayaana uu adag yahay uu u geysanayaa liman qof qofkaasoo kaana ahaaday calaa diini lislaami diinta islaamka qofkii ku suganoo diinta islaamka qaato islaamana dhibka uu u geysanayo uu adag yahay baan ahaa mar hadday sidaas ahayd wa ana anigu uxibu waxaan jeclahay an ta'dana lii inaad ii fasaxda inaad ii fasaxda rasuul allow bian aqdima makka maka inaan tago bian aqdima calaa makkata maka inaan tago liadcuu qurayshan ow liadcuwa qurayshan quraysh saan ugu yeedho ilal islaami islaamka iyo warasuulihi aan ugu yeedho fa in qabiluu hadday iga yeelaan minii aniga fa nicma maa facaluu waxay sameeyeen ayaa fiican wax fiican bay sameeyeen hadday iga yeelaan wa in acraduu canii hadday iga jeestaan oo diintan aan ugu yeedhaya ay iga dii- iga diidaanna aadaytuhum waxaan dhibayaa un fii diinihim diintooda ayaan ku dhibayaa kamaa sidii kuntu aanu ahaa uudii mid dhiba asxaaba rasuulillaahi rasuulka ilaahi asxaabtiisa sidaan u dhibi jiray yaan kuwaan diintooda ugu dhibayaa maxaa jira isaga waxba kama qaadi karaanoo waa nin aan lala hadli karin marka ruux soo hijrooday ee nabigu ma celin jirin laakiin isagan baa loo fasaxay waxaan filayaa inuu yahay ninkii keliyeeta ee loo fasaxay thumaamatu bin athaalna waa loo fasaxay laakiin cumro bes ayuu ahaa laakiin kan inuu dego weeye fa adina wuu u fasaxay lahu cumayr alrasuulu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayuu u fasaxay inuu maka ku laabto fa waafaa makata maka ayuu yimid wa ataa wuxuu u yimid wuxuu yimid bibeyti sufyaan ibni umaya ayuu u yimid wa qaala wuxuu ku yidhi yaa safwaanu safwaanow innaka adigu dhab ahaantii la sayidun nin madaxa ayaa tahay oo min saadaati makkata magaaladan maka madaxdeeda ka mid a wa caaqilun nin caaqilahoo caqlila ayaa tahay oo min cuqalaa'i quraysh quraysh kuweeda caqliga badan ka mid ah mar haddaad sidaas tahay afatara ma waxaad u aragtaa ay kula tahay ay kuugu muuqataa anna haadaa kan alladii kaasoo antum calayhi aada ku sugan tihiin oo min cibaadati alaxjaari dhagxaan inaad caabuddaan ah iyo wadabxi inaad wax u gowracdaan lahaa dhagxaan inaad wax u gowracdaan ma kula tahay yasixu fi lcaqli in uu caqli ahaan wax saxa yahay caqli ahaan wax in dhagax la caabudo oo dhagaxa loo gowraco caqli ahaan waxaasi sax ma ku tahay adaabaan ku weydiiye ta kale an yakuuna de- diinan diin ma noqon karaa waxaas diin ma noqon karaa amaa ana adigu saabirta yeele anigu fa ashhadu an laa ilaaha ila allah waxaan qiri oon markhaati ka ahay oon ogahay ashaduuda saddexdaasay micnay leedahay saddexdaa macnay isla leedahay waxay ka bilaabanaysaa waan ogahay haddaan ogahayna waan qiri waxaad ogtahay la qarinaya maaha waan waan ku dhawaaqayaa markhaatina waan ka ahay alla maahana inaan ilaah kaloo xaq lagu caabudaa uusan jirin nebi moxamedna uu rasuulka ilaahay yahay uma markaa kadib tafiqa wuxuu bilaabay ama gudagalay cumayrun cumayr yadcuu inuu dadkii ugu yeedho qureyshayd ilallaahi alleh fii makata magaalada maka xataa aslama ilaa ay kasoo islaameen calaa yadayhi isaga daraaddi khalqun kathiirun dad fara badan ajzala allaahu alla ha weyneeyo mathuubata cumayr ibni wahab cumayr ibni wahab thawaabkiisa iyo abaalgudkiisa ilaahay ha weyneeyo wanawara lahu fii qabrihi qabrigiisana allah u nuuriyo intaasaan waxaan uga baxaynaa taariikh nololeedkii koobnaa ee cumayr ibni wahab aljumaxi haddana waxaan bilaabaynaa albaraa ibnu maalik alansaari marka sidii dhaqanka u ahaan jirtay sheekha kitaabkan qoray oo saxaabi markuu ka hadlayo uu soo qaadanayo murti isaga ku saabsan oo soo koobaysa run ahaantii taariikh nololeedkiisa maxadada ama meesha ugu muhiimsan oo laga dheehan karo ninkaas ama ruuxaas saxaabiga noloshiisa arrintaasoo ama qof unbaa ama rasuulkaa yidhi sala allahu calayhi wasalam ama axad min kibaari saxaaba ama ruux asxaabtii waaweyneyd ka mid a ayaa yidhi marka baraa ibnu maalik maxay tahay ereyga murtidiisii waxa waxa weeye laa tuwalluu madaxa uga dhigina albaraa ninka baraa la yidhaahdo jeyshan ciidan oo min jiyuushi lmuslimiina muslimiinta ciidamadooda ka mid ah yaan marna madax looga dhigin makhaafata cabsi daraaddeed aan ka cabsanayno an yuhlika inuu wada halaago uu baabi'iyo usan qofna ka reebin jundahu ciidankiisa biiqdaamihi bisababi iqdaamihi geesinimadiisa daraaddeedii oo meel hataa ciidanka meelaha qaarkood waxaa la rabaa in ciidanka la badbaadiyo isagu ma badbaadinayo hala dhinto unbuu dhihi marka yaan madax laga dhigin buu yihi ereygaana waxaa yidhi cumar ibnu khataab radi allahu tacaala canhu kaana wuxuu ahaa baraa ibnu ninka la yidhaha albaraa ibnu maalik oo ay walaala ahaayeen anas ibnu maalik khaadimkii nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa ashcatha mid basaasan ayuu ahaa mid basaasan ayuu ahaa akbara oo boodh leh da'iila aljismi oo baryar macruuqa alaxm macruuqa alcadmi oo lafalafa ah oon hilib badani saarayn kaasoo taqtaximuhu caynu raa'iihi qofkii eegaya qofkii eega aan ishiisa buuxinayn ishaa ishaa ka gudbi ishaa dhaafi ishaa dhaafi iyo carabtu tidhaahdaa innagana waxaan idhaahnaa isha ma buuxinayo hadduu buuxin waayo dee dhinacaasay dhinaca dambey uga bixiyo ishu xagga dambe ayay ka aadi ruux kale ayay fiirin markuu dad uu la joogo aad u timaadda isaga ma fiirinaysa dadka kale ayaad fiirinaysaa saasaa laga wadaa marka muuqaal weyn ma lahayn laakiin quality kale oo weyn buu lahaa taqtaximu taqtaximuhu caynu raa'iihi qofkii isaga arka ishiisu ay dhaafayso oo ishiisa aan ishiisa buuxinayn uma haddana tasruuhu ama tasruu ay uga uga leexanayso ishu canhu isaga iswaaran ka leexasho ay ka leexanayso ishu intuu buuxin waayo meelo kalea la fiirinaya dad kale ayaa la fiirinaya iswaarku waxa weye ay tamiilu canhu ay ishu isaga ka baydhayso ama ka leexanayso ka leexanaysa oo cid kale ayay fiirinaysaa walaakinahu hase ahatee maca daalika isagoo sidaas basaasan oo boodhle oo baryar oon hilib saarayn oon isha buuxinayn maca daalika intaasoo dhan bay kulansanaysaay qatala wuxuu dilay mi-atan boqol oo min almushrikiin mushrikiinta ayuu wuxuu ku dilay mubaarasatan isu soo bixid dhaqan waxaa jiri jiray waayihii hore ciidamada intaan dagaalka intaan laysku hilboobin oo laysdhexgelin waa laysu soo bixi jiray labalaba nin baa isu soo baxaysa ilaa midkood kaw laga siiyo ama labadood isdilaan waxdahu keligii isagoo ah yuu boqol mushrig ku dilay isu soo bixid caddaa haddii laga reebo caniladiina kuwii qatalahum uu dilay fii khimaari almacrakati macrakada ama dagaalka dhexdiisa markuu dagaalku socday uu dilay maca almuxaaribiina dagaalyahanadii iyo dagaalkii isagoo la socda markii uu dilay waa goonideeda laakiin isu soo bixid buu wuxuu ku dilay ilaa boqol innahu isagu alkamiyu geesigii weeye ama somajeestihii albaasilu ee geesiga ahaa almiqdaamu ee geesiga ahaa waa isku mid saddexdaas alkamiyu albaasilu almiqdaamu shujaac waa isku mid waa inagoo nidhaahno un waa geesi wuu dhiiran yahay waa somajeeste waxaas yani waa erayo wada iskuwada mid ahun alladii ninkaasoo kataba uu qoray alfaaruuqu sayidina cumar ibnu khadaab alfaaruuqu uu qoray bishanihi isaga arrin ku saabsan arrintiisa ilaa cummaalihi sayidina cumar nimankii gobernatoryaashiisa ahaa ama ahaa badhasaabyadiisa ama magaalooyinkii badnaa ee muslimiintu ay xukumayeen ayuu warqadu qoray oo fil aafaaqi jihooyinka kala duwan ku noolaa ayuu warqadu qoray oo wuxuu yidhi allaa yuwalluuhu albaraa ibnu maalik inaynan madax uga dhigin marnaba calaa jeyshin ciidan oo min jiyuushi lmuslimiina muslimiinta ciidamadooda ka mid ayaan marna madax looga dhigin buuri sababtuna waxay tahay khawfan cabsi aan ka qabo min an yuhlikahum ciidanka dhan inuu halaago biiqdaamihi dhiiranaantiisa iyo soomajeedsanimadiisa iyo geesinimadiisa daraaddeed inuu ciidanka dhan halaago ilaan dadka dhan wuxuu rabaa isagoo kale inay noqdaan innahu ninka aan ka hadlaynaay ilaan magaciisa weli muusan sheegin albaraa ibnu maalik alansaari weeye akhu anas ibnu maalik anas ibnu maalik walaalkii anaskii ahaa khaadimu rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam walow ruxtu haddaan isku daya buuri astaqshii inaan raad qaado oon aan waxba ka soo hadhin saan u wada raad qaadaya aan dhammaan wixii isaga ku saabsanaa oo dhan aan ka dabagalo saas wey walow ruxtu haddaan dhaqaaqo ama aan isku dayo astaqshii aniga oo wada raad qaadaya oon waxba ka soo tegaynin laka adiga aan kuu keeno akhbaara butuulaati albaraa ibni maalik ninka la yidhaha albaraa ibnu maalik ninka la yidhaahdo geesinimadiisii geesinimadaa wararka ku saabsan wararkaasoo dhan haddaan isku daya inaan kuu keeno oonan waxba ka soo tegin la taala alkalaamu hadalkayaa inagu dheeraanaya wadaaqa almuqaamu meesha la taagan yahayna cidhiidhi bay noqonaysa maxaa jira meel wal wax soo koobmaya maaha lidaas sidaa daraaddeed ra-aytu waxaan arkay oo ilo qumanaatay weeye araggii ma aha indhaha lagu arkaya maaha waa kii kale caqliga ra-aytu waxaan arkay oo ila qumanaatay an acrida laka inaan kuu soo bandhigo oon kuu soo jeediyo qisatan waaxida hal sheeko oo min qisasi butuulaatihi geesinimadiisa sheekooyinkii ku saabsanaa mid un keliyeed mid bes wahiya midaasaa tunabbi'uka kuu sheegaysa camaa cadaaha intii kale inteedii kale intii kale ee ee sheeko ama qiso u lahaa oo kulligood ku saabsan geesinimadiisa taasaa kaaga filan taasaa kuu sheegaysa maxaa jira tanoo kale ayay ahaayeen marka tan aynu gudagalla tabda waxay ku bilaabanaysaa haadihi alqisatu qisadani waxay ku bilaabanaysaa tabda-u way bilaabanaysaa haadihi alqisatu qisadani waxay bilaabanaysaa mundu laga soo bilaabo alsaacaati saacadihii al uulaa ee horreysay oo liwafaati nabiyi nabiga geeridiisa ah alkariimi sala allahu calayhi wasalam iyo wa iltixaaqihi rasuulka u tegitaankiisa birafiiqi alaclaa rafiiqa sare oo allaha alla ah uu tegay xaysu markaas uu rasuulku geeriyooday oo tafiqat ay bilowday qabaa'ilulcarabi qabiilooyinkii carbeed takhruju inay iskaga baxdo min diin illaahi alla diintiisa oo islaamka iskaga baxdo afwaajan iyadoo kooxa kooxo ah kamaa sidii dakhalad ay u soo gashay fii haada diini diintan ay u soo gashay afwaajan iyadoo kooxa kooxo ah say u soo galeen iyo iyagoo kooxa kooxa ah uga baxeen mar hadduu nabigii geeriyooday maxaana dhigay meesha khalaas xataa intii oo yay diintii ka baxeen lam yabqa cala alislaami islaamka aysan ku hadhin ilaa ahlu maka dadkii maka maahane iyo walmadiina iyo magaaladii madiina dadkeedii iyo wataa'if iyo magaalada taa'if iyo wa jamaacaatun kooxo oo mutafariqatun firfirirsan meelaha ku kala firirsan intaa unbaa hadhay ku firirsan hunaa halkan iyo hunaaka halkaas yacni jasiiradda carabta dadka dhanka may wada bixin saddexdaa magaalana way sugnaadeen dadkii deganaa miyiga iyo meelihii kalena lagama wada bixine meel dhow iyo meel dheerba dad diin islaamka ku sugnaaday baa jira laakiin intii badnayd bes waa la yaacay min hunaa wa hunaaka oo minman dad ka mid a dadkaasoo habata allaahu alla uu ku sugay quluubahum quluubtooda cala alislaami islaamka uu ku sugay intaa haddii laga reebo maahna intoodii badnayd islaamka ayay ka yaaceen taasi markay dhacday maxaa hadee jawaabta ay noqotay samada mawjadaas waxaa ishor dhigay oo aan ka caririnee u quturay baa la yidhaah samada waxaa quturay asidiiqu abuu bakr asidiiq radi allahu tacaala canhu ow ridwaanullaahi calayhi raalli ahaanshaha ilaahay korkiisa ha ahaadee lihaadihi alfitna fitnadan abuubakar baa ishortaagay saa is hortaagay fitnadii almudamiratu ee wax baabi'isay alcamyaau ee indhaha la-ayd sumuuda aljibaali buuruhu say isu qotomiyaan alraasiyaati ee dhaadheer ee sugan buuro sidooda kale wa jahaza wuxuu diyaariyey abuubakar min almuhaajiriina muhaajiriintii iyo walansaari ansaartii axada cashara jeyshan koob iyo toban ciidan ayuu halmar diyaariyey wa caqada wuxuu u xidhay liqaadati haadihi aljiyuushi ciidamadan abbaanduulayaashoodii axada cashara liwaa'an koob iyo toban calan ayuu u xidhay oo ciidan walba calan baa la siiyey wa dafaca bihim wa dafaca bihim wuxuu u kala diray weeye hadda wa dafaca bihim wuxuu u kala diray fii arjaa'i jasiirati alcarab jasiirad u ekaydii carabta daafaheeda ayuu u kala diray liyuciiduu si ay ugu soo celiyaan almurtadiina kuwa diinta islaamka ka baxay ilaa sabiili alhudaa wadadii hanuunka iyo walxaqi wadadii xaqo islaamka si ay ugu soo celiyaan iyo waliyaxmiluu inay ku qasbaan almunxarifiina kuwii xaqa ka leexday cala aljaadati waddadii toosnayd oo islaamka ah inay kusoo ku soo celiyaan bixaddi sayfi seefta afkeeda ay ugu soo celiyaan waxooga wa kaana wuxuu ahaa aqwa almurtadiina kuwa diinta islaamka ka baxay kuwa ugu xooga badan ba-san xagga dagaalka wa akharhum kuwa ugu badan cadadan xagga tirada banu xaniifa qabiilka reer banu xaniifa ayay ahaayeenoo asxaabu musaylimati alkadaab ninkii musaylimat alkadaab a dadkiisa ahaa faqad ijtamaca waxaa ninkaas isugu tegey oo kusoo ururiyay musaylimata min qowmihi tolki iyo wa xulafaa'ihim kuwa isku bahda ahaayeen ama huwanta ahaayeen arbacuuna alfan afartan kun oo min ashidaa'i almuxaaribiina dagaalyahanada kuwa ugu dagaalyahansan ah wa kaana wuxuu ahaa akharu haaulaa'i kuwa badankoodu qad itabacuuhu musaylimo kuwa raacay casiyatan casabiyatan qabiil u hiilin daraaddeed lahu ay isaga qabiil ugu hiilinayaan laa iimaanan rumayn ay rumaynayaan bihi oo inuu nebi u yahay ay rumaynayaan uma aynan raacin faqad kaana wuxuu ahaa bacduhum qaarkood yaquulu kii yidhaahda ashhadu waxaan markhaati ka ahay anna musaylima ninka la yidhaha kadaabun beenaale inuu yahay wa muxamadu nabi muxamedna saadiqun uu run sheegayo walaakin laakiin hase ahaatee kadaabu rabiica beenaalaha reer rabiica waa reerkooda yaa yaa axabu ilayna annagu aanu ka jecelnahay min saadiqi mudar qabiilka kale aanu ishayne ee mudar oo quraysh iyo nabigu ay ka dhasheen kooda runta sheegaya waxaan ka jecelnahay kee ban kee reer bani xaniife ee beenaalaha ah marka darsigana intaasaan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam